bismillahi raxmaan raxiim dagaaladii ka dhacay caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb waxay u dhexeeyeen dadka deegaanka iyo ahlusunna waljamaaca kadib markii dadka deegaanku ay runtii culays badan kala kulmeen culimaadudiinka ahlusunna oo ayaantan dambe maana deegaankaasi haystay ayaa dadku ka kaceen arrintaas dagaalkaas ku bilowday maxay dadku ka gadoodeen baad laydinku yidhi dadku waxay dareemeen culays fara badan iyo cunaqabateyn fara badan iyo shaqala-aan fara badan iyo iyo xorriyaddii hore oo ay ahaan jireen waa ay waayeen sidaas ayaa dadku ka kaceen sidaas ayayna xabad dagaalku ku bilowday sida aan xogta ku hayno waan gartay maamulka ahlusunna waljamaaca muddo aada u dheer buu ka soo talinayey deegaanadaas dagaal badan bay la galeen al-shabaab dadkuna muddo dheer ayay si nabada ugu hoos noolaayeen afhayeenka maamulkaon maanta waraysanay waxa uu sheegay in sarkaal wakiilka ah maamul dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda soomaaliya uu ku lug lahaa dagaalkii dhacay absolutely dowlad goboleedka anu waxaan ahay wasiir ku-xigeenka amniga galmudug ciidamada amniga galmudugna war badan baan ka hayaa xog badan baan ka hayaa sababta waa wasaaradda ay hoos imaanayen ciidamada amnigu annagu amar madaxweynena maana ku gelin amar madaxweyne ku-xigeenna kumaanan gelin dowlad ciidamada amniga ee dowlad goboleedka galmudug dagaalkaasi wax luga ay ku leeyihiin absolutely ma jiro waan gartay laakiin maleeshidii la dagaalantay ahlusunna waljamaaca hub bay adeegsatay deegaankana saan ognahay muddo badan ahlusunna gacanta ku hayay xagguu hubkaasi ka yimid sidaad ogsoon tahay hadda ka hor caabudwa deegaanka caabudwa degmada caabudwa dagaal noocan oo kalea ka dhacay dadka deegaanka oo is abaabulay bayna ka dhalatay dadka deegaanku siaad og tahay waa hubaysan yihiin ayaga ayaa go-aansaday inay iska dhiciyaan oo ay iska dulqaadaan nimanka deegaanka haysta wax annaga xagga annaga ka yimidna ma aha inkastoo annagu aan ka danqanayno dadka shacabka oo deegaanka degan oo ka tirsan galmudug in dhibaata soo gaarto runtiina aan aan runtii aan aada iyo aada uga xunnahay in dadkaasi dhexdooda lagu dagaalamo laakiin annagu runtii dowlad ahaan iyo ciidan ahaanba arrintaasi wax luga kumaanan lahayn ciidamada iyaduna kama qayb gelin mana aanan go-aansan in aan deegaankaasi caasimada kumeel gaarka ahe caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb aan tagno wadahadalla ayaa noo socday arrintaas ayaanan qadarinaynin waan gartay wadahadallada aad sheegtay muddaa lagu lug lahaa xaggey hadda wax marayaan wadahadaladii annagu waxaadan sugaynaba in wadahadalaan sugaynay sida uu madaxweynaha annagu noo sheegay cabdikariim xuseen guuleed waxaan sugaynay wadahadal in arrinta lagu dhameeyo si xal ah in ayaga laftkooda ay maamulka kasoo qayb galaan arrintaas ayaan u sugaynay laakiin ma aanan sugayn in shacabka la dhibaateeyo in mataqaanaa kacdada shacab la abuuro arrintaasi arrin aan filayna ma ahayn waana cambaareynayna in dadka shacabka la dhibaateeyo waxaanan ugu baaqaynaa culimmada ahlusunna waljamaaca in ay mataqaanaa qadariyaan wadahadaladii iyo heshiiskii noo dhexeeyey oo aan sugaynay oo halkaas mataqaanaa aan ka wada hadalno si hataa si xal looga gaaro mataqaanaa in caasimadii loogu shaqeeyo waan gartay dagaalkan kadib maamul goboleedka galmudug kaalinta uu ka geysan karo qaboojinta xiisadda halkaasi ka jirta
waa arrintaas mataqaanaa insha allahu tacaala waxaan jecelnahay in aan kaalin weyn ka qaadano waxaana runtii u tacsiyeynaynaa dadkii wax ku waxyeeloobay oo shacabka ahaa iyo kuwii laftirkooda dagaalamayay dad walaalaa bay ahaayeen aada iyo aad baan uga xunnahay in meeshaasi dhib ka dhaco oo dad ku dhintaan oo dad ku dhaawacmo waan waanu ka tacsiyeynaynaa dhibaatada meeshaasi ka dhacday haddii aan nahay dowlad goboleedka galmudugna xakaalin weyn baan ka qaadanaynaa in arrintaasi aysan mataqaana xal loo helo oo aysan diri dambe u dhicin insha allah arrinta mada go-aanka nagu taas waayo